الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد باب في التكبير على كل شرف في المسير wuxuu baabi in allahu akbar la odhanayo meel kastoo taagan marka socodka lagu jiro fi takbiir buu u baab yahay calaa kulli sharaf sharafku waa meel kastoo taagan fi lmasiir marka la soconayo can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kana idaa idaa qafala fii gaswin markuu dagaal ka soo noqdo aw xajin aw cumra ama xaj ama cumro markuu soo noqod ku jiro yukabiru allahu akbar buu odhanayay fii kulli sharafin min alard meel kasta oo taagan oo dhulka ah talaata takbiiraat saddex jeer buu allahu akbar odhanayay wayaquulu wuxuu odhanayay laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir aayibuun kuwa soo noqday baanu nahay taa'ibuuna kuwa toobad keenay caabiduuna kuwa caabudaya saajiduuna u sujuudsan birabbina ilaahayaga xaamiduuna kuwa umahadnaqaya ilaahayaga sadaqa allahu wacda ilaahay baa ballantiisii rumeeyey wanashara cabda addoonkiisiina uu heliyey nebi moxamed wahazama alaxzaaba waxda gaashaanbuurtii gaaleedna waa jabiyey ee nebiga kusoo duulay dagaalkii axzaab marka ducadaasoo isugu jirta mahadnaq ilaahay iyo tawxiidkii oo xaqiisii la siinayo iyo dikri qofka carabkiisa uu ka qoyay xataa fi safar aadaabtaasuu ku soconayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddana uu u jireeyey baabun fi lidni fi lqufuuli bacda annahyi waxaa la fasaxay idan baa lagu sameeyo la fasaxay fi lqufuul marka la noqonayo bacda nahyi intii la diiday kadib oo berigii hore diidmaa jirtay la diiday noqodkaa isaga ah qofku inuu ama noqdo ama jihaadka ka hadho waktigii dambaa la fasaxay can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi fi tafsiiri qowlihi tacaala laa yastaadinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir aayaddaas nasakadhaa waxaa nasakday allatii fi nnuur aayadda suuratu nuur ku sugan inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulih ilaa qowlihi gafuuru raxiim aayadda hore waxay sheegaysaa dadka mu'miniintaah inaanay fasax weydiisanaynin rasuulka si ay dagaalka uga hadhaan ama haddii loo joogo dagaalka iyo halka laga dagaalamaya ay u noqdaan qufuul oo noqodka ah fasax uma weydiisanayaan ka hadhidda dagaalkana fasax uma weydiisanayaan waxaa fasax u weydiisanaya munaafiqiinta fasaxaasoo berigii hore la diiday fii suurati tawba waxaa markaa nasakday aayaddan suuratu nuur oo ogolaatay oo ilaahay yihi dadka mu'miniinta ah ilaahay rasuulka rumaynaya fasax bay ku weydiisanayaan naasikh iyo mansuukh buu ibnu cabaas ku sheegay labadaa aayadood fasaxiioo berigii hore la diiday iyo markii dambe oo aayadda suuratu nuur ilaahay uu ku ogolaaday laakiin culimadu waxay leeyihiin labada aayadood isma nasakhayaa wayse isfasirayaan macnuhuna waxa weeye isti'daan fasax bilaa cudurdaar ah munaafiqaa ku weydiista laakiin fasaxa maca alcudurka ah waxaa ku weydiisanaya mu'miniinta marka fasaxu hadduu cudurdaar leeyahy waaba sida ay sheegaysa aayadda suuratu nuure waa la ogoliyay fasaxu haddaanu cudurdaar lahayn waaba sida aayadda tu suuratu tawba ay sheegaysa lama ogola marka labada aayadood waa lagu wada camal falayaa isma nasakhayaa sidaasaana raajixa baabun fii bicati lbusharaa dadka bushaar bashiirun busharaa dadka digaya in la dadka bashaaraynaya in la diri karo wanaagsan tahayna bushaarada in qofka qalbigiisa lagu dejiyo ayaa uu baabiya can jariirin qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi alaa turiixunii min dilkhalas meesha dilkhalaso la idhaahdo miyaana jariirow iga raaxaynayn fa ataahaa faxaraqahaa intuu meeshii u yimid jariir ayuu faxaraqahaa gubay gebigeedaba ثuma bacata rajula nin buu soo diray min axmasa qabiilada axmas la yidhaahda ka mid a ila nebiyi buu usoo diray yubashiruhu isagoo nebiga u bushaaraynaya in meeshii lagu quustay yuknaa abaa ardaah magacaasaa ninka kunyo loo yaqaanay abaa ardaah baa kunyadiisu ahayd oo caan ku ahaa meeshan dilkhalasa la yidhaahdo waxa ay lagu magacaabi jiray alkacbatu lyamaniya kacbadii reer yamaneed sanan baa yaalay dhagax marwa-a laga sameeyey marwatun manquusha dhagaxana cadcada dhagax baruurka ah mid aada loo xardhay oo loo qurxiyey ayaa sanamkaasaa yaallay meesha saddex boqol oo isku weeran mitir meelaha ayaa uu ahaa ereyaday ku fadhiday waxay ku canjilayeen kacbada baytullahi alxaraamka oo ay u yaqaaneen iyadana alkacbatu shaamiya kacbada waqooyiga iyo kacbada koonfurta halkaasay marayeen sanamkaa waxaa caabudi jiray qabaa'ilka loo yaqaanay daws qabiiladii abi hurayra iyo khafcam iyo bujayla oo axmed sanina ay ka mid tahay meesha iyada aada baa loogu warwareegi jiray dadkuna waa kasoo barakaysan jireen ciil iyo cidhiidhi baa nabiga ka qabtay calayhi salaatu wasalaam baaxa meeshan la idhahdee koonfurta sacuudiga ima ku taallaa dhowr boqol oo kilomitr bay maka koonfur ka xigtaa dabeetana nebigu wuxu uhi meesha hadalkeedu uu batee jariirna dhulkaasuu kasoo jeedaa maad jariir inaga qabatid meesha igu ducee buu ihi halkaasoo faraskaa laakiin aan ku yaro liitaayo salkaygaan ku fiicnayn faraska laabtu ka dhirbaaxay markaa nebiguio ilaahay mid hanuunsanoo dadkana hanuuniyo ka dhig buuo dabadiisiiba faraskay ku dhegtay bal ha kaba dhacda ama ha ka siibtaba boqol iyo konton inoo kamaan dawsa buu kaxaystayoo qabiiladiibuu isdul taagay bahalkan ku warwareegaysay laba boqol oo nin markuu ka dilay miirsadeen intii hore way dagaalameen laakiin laba boqol oo nin markuu dhulka dhigay ayay saddexdii qabiilada gacmaa taageen meeshiina wuu ololiyey asxaabigana bushaaraynayana wuu soo diray taariikhdeeda marka lasoo ururiya wakaah halkaa waxaa ka muuqanaya wixii meeshii munkar iyo xumaanay ay ka jiraan inaan la eegan karin rasuulku saasuu ahaa ama shaksi ha ahaado ama qolo ha ahaato meesha suntu ay kasoo kabacaysee dal iyo dadba kharibeysae mustaqbalka baabi'inaysa waa in sideeda loogu quustaa marka xadiidku wuxuu u baabiya baabku wuxuu sheegayaa in bushaaradu ay haboontay nebiguna beder markii uu gaalada laayay madiinaha loo bushaareeyay buui horta intaynaan teginba cid u bushaaraysaha loo diro baabun fii icdaa'i albashiir qofka bushaaraynaya in wax la siin karaa la sheegi abaalguda ilow kaa farxiye can kacbi bni malikin qaala kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam idaa qadima min safar waa xadiidkiisii dheeraa kacab binu maalik in yaroo ka midu soo qaatayoo wuxuu uhi nebigu markuu safar ka yimaado bada-a bilmasjid masaajidku ka bilaabi jiray ila waa aabihii ummaddu halkaasuu salaanta ku qaadanaya oo dadka uu ku baashiraya xaasaskuna ha iska sii ogaadeen farakaca fiihi rakcatayni laba ragcadood buu ku tukanaya uma jalasa linnaasi dadku u fadhiisanaya si halkaa loo qaabilo oo nebiga loo waraysto isaguna dadka ugu waramo waqasabnu sarxin ilxadiid ninkaasi wuxuu ka qisooday xadiidkii dheeraa ee kutubaha aada ku aragtay mukhtasaraadka ahe kacab binu maalik qisadiisa uu kaga warramaya qaala wuxu uhi wanahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almuslimiina mi can kalaamina xadiidka waxaa ku jirtay maadaamaanu dagaalkii tabuu ka hadhnay anigii labadii nina kale nebigu ummadda islaamka wuxuu u diiday ina lala hadlo ayatuha halaa ayuha halaat saddexdayada saddexdaa nin cunaqabatayn hadal baa saaran lalama hadli kara buuli maadaam jihaadkii ay ka hadheen xataa idaa daala calaya markii uu igu dheeraaday karantiimada noocaasi iyo hakintaasi tasawartu jidaara xaa'idi abi qataata ninka abi qataata la yidhaahdo dayrkii gidaarkiisa xaa'idku waa beertii beerta gidaarkeedii ayaan ka booday tasawartu waan ka booday wey beertiisii gidaarkeedii baan ka boodaan u dhacay wa huwa bnu cammi ina adeer buu ila ahaa ina adeerkay buu ahaa fasallamtu calayhi waan salaamay fawallaahi maa radda calaya salaam salaamtiiga ma qaado salaamtu waajib baahay laakiin nahyidaa dee ka daba yimi sharci ah nahyigii baa la qaatay uma sallaytu subxa sabaaxa khamsiina laylata subxii baan tukaday subxii kontonaad habeenkii kontonaad markuu noo dhammaaday calaa dahri baytin min buyuutina aniga oo dusha ka saaran guri guryaha iyaga ka mid ah ayaan xaggiisa sare salaadii subax ku tukaday fa samictu saalixan nin dhawaaqayuun baan maqlay oo odhanaya yaa kacba bna malikin abshir war kacabow bushaarayso falamaa jaaanii markuu ii yimi aladii samictu sawtahu qofkii aan codkiisa maqlayay yubashirunii isagoo ii bushaaraynay markuu yimi nasactu lahu thawbay waxaan u saaray labadaydii maraba fakasawtuhumaa iyaahu isagii baan huwiyey yaa wax kale xidhaa laga yaaba labadii waa wanaagsanaa ee gashanaa intoon iska saaraan kuuri war bal adigu labiso nin wanaagsan baabaa tahaye faindalaqtu xataa idaa dakaltu lmasjid waan soo dhaqaajiyey ilaa aan masaajidkii rasuulka soo galay faidaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama jaalis waxaan arkay nebigii ilaahay oo fadhiya faqaama ilaya dalxatu bnu cubayd illaah asxaabigaasaa ii soo kacay yuharwilu isaga oo guclaynaya xataa saafaxanii ilaa uu isalaamay wahana'anii uu ihambaliyeeyey marka waa atacaamul alxasan maca shaksi yu'ahiru nafsah qofka oo mucaamalo wanaagsanad kula dhaqantaa raad wanaagsan bay ku reebtaa dadka kale ummaddii u wada salaamay rasuulku salaamtii uu ka qaaday asxaabtuna way ka qaadeen laakiin ninkaasi hoostaa wuxuu ka calaamadsaday dadka nin ka duwanaayoo isagu soo kacay oo gacan qaaday oo hambaliyeeyey ninkaasi lacag muu sinin ninkan laakiin kaanat lahu muqaabala khaasa muqaasi gaara buu u qaabilayoo dee jamicii kale ka duwana wallahi ninkaasina dee ma ilaawayo wey isaguna maalintaa wuu iisoo kacay oo si wanaagsan buu ii hambaliyey marka kii uu bushaareeyey iyo iyo kii sida gaarkaa ugu soo kacay way uga dhex muuqdaan dadka maxalushaahidku markaa waad arkaysa saxiixun bukhaari iyo muslim baa wariyey mudawalan biqisati tabu ghazwati tabuq dagaalkii tabuq ee kacab uu kaga sheekeeyey bay ku jirtay intani baabun fii sujuudi shukri wuxuu u baabiyey sujuudda loo yaqaano mahadnaqa marka waxaa halkaa aynu ka arkaynaa nusuusta inay jirto sujuudu shukr walaysat hunaaka salaatu shukr laba ragcadood oo ragcad shukri la yidhaha ma jire sujuuddaas sujuudu shukriga la yidhaahdaa jira wakara raakica waanaa markuu ilaahay ka toobad aqbalay nebi daawud ilaahay wuxu uhi wuu dhacay sujuud buu la dhacay isagoo ilaahay u toobad keenay nebi maxamedna saasuu ahaa markii ummaddiisa ilaahay ducadii uga aqbalay sujuuddaasuu la dhacay aakhira sujuud buu la dhici doonaa iminka sujuudi waatan idan markaa sunnaha sidiisa in loo raaco wey can abi bakrata can inabiyi annahu kaana wuxuu nebigu ahaa idaa jaa-ahu markuu u yimaado amru suruur arrin farxad leh aw bushira bihi ama loo bushaareeyo arrinkaa loogu bushaareeyo khara wuu dhacaya saajidan isagoo sujuudsan buu dhulka gaadhaya shaakiran lilah ilahay buu mahadnaqaya subxaana wataعala wa tusama hadi sujuud الshukr marka sujuud الsalaa wa sujuud الtilaawa wa sujuud الshukr intuba waa jiraan marka fii kayri salaa salaada dhexdeeda un baa lagu samaynayna meelaha kala lagu samayn taasina waxay kamid tahay aadaabta mashruucuu nebigu inoo jireeyey aadaabtii safarka waxaa kamida baabun fi duruq guuragalka keebaa la ogolaya keebaan se la ogolayn markuu qofku safar ka yimaado ma soo guurogeli karaa reerkii ma kusoo guurogeli karaa mise waa in waagu baryaa can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau ahaa yakrahu mid naca oo aan jeclayn an yaatiya rajulu ninku inuu u yimaado ahlahu xaaskiisa duruuqan guurogal qisaduna sababtu waxa ay ku timi nin baa reerkiisii kusoo guuro galay habeenoo dhulkuna faynuusiyo tareegyadu may badnayna way iska yaraayeen midun buu arkay gabadh buu arkay islaantiisii u feedhaysa oo ku raran dabeetana nin buu mooday arkantii ku weydaartee ku raran saqda dhexe waa maxay waabu dili gaadhayba fa nahaa rasuulu llahi can daruuq can duruuq markaasuu nabigu ui waaba guuragalkan inaga daayo guuragalkani khatar baaba ku jirte oo ma usii sheega dee haddaad odhan lahaydna de ma waxaad uhaysataa wakti walba in mobile ku jiray casrulmobile ma may may jirin iyo telefon iyo waxaasi meesha waxaa la isticmaalayaa lug baa la isticmaalayaa iyo imaatin iyo isurtaag taasina adduunyada dee meel walba ma jirto casri walbana maaha marka waa in lagu sii ogaadaa waktigaa inaad imanayso haddaad habeen imanayso sida xadiidkan soo socdaa oo sheegayo haddii aan cilaad dirta aanay jirinna maalin kaalay ciladana waa la sheegaya xadiidka soo socdaa sababta sheegi can jaabirin can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qool rasuulka ilaahay waxau hi ina axsana maa shay waxa u wanaag badan wakti waxa u wanaagsan dakala rajulu ninkuu usoo galo calaa ahli reerkiisa u usoo galo waxa u fiican idaa qadima min safar kolkuu safar ka soo galo waktiga u fiican awala leyl waa habeenka xaggiisa hore marka awalu leylna waa fiidka wasatu leyl iyo aakhiru leylna waa la diiday can jaabir bni cabdillaahi qaala kunaa maca anabiy sala allahu alayhi wasalama fii safar nabiga safar baanu la soconnay buuli falamaa dahabnaa markii aanu isu diyaarineen u tagnay sharacnaa markaanu bilownay linadkula inaanu magaaladii gallo qaala wuxu uhi amhilu u yar kaadiya xataa nadkula leylan jeeraynu habeen gallo sabab sababtuna waa maxay likay tantashida shacib si ay markaa u feedhato amhilu u kaadiya xataa nadkula leylan jeeraynu habeen gallo likay tantashida si ay u feedhato ashacihatu tii basaastee timaheedu aanay hagaagsanayn si ay timaha isaga hagaajiso ee ninkeeda si fiican u qaabili lahayd watastaxidda almugiiba tii laga maqnaana ay istixdaad u samayso istixdaadkaasina macnaha waxa weeye timaha hoose si ay isaga nadiifiso timaha hoose tii laga maqnaa si ay isaga nadiifisee mugiibada ahay imtisha macnaha tamtashid ay u samaysay timihiina u feedho shacita waa tii basaastay si ay timaha u feedha xaggii hoosena timaha sare iyo kuwa hooseba si ay isaga hagaajiyaan dumarka oo qofkii isdiyaarin hagaagsan u galo oo dee aan loo karaayay bal markaa xadiidkana waxau isagu tilmaamayaa xataa nadkula leylan buuli sheekhanaa kala qaado wuxuu uhi qaala abu daawuud qaala zuhriy maxamed ibnu shihaab azuhri oo taabici jaliilay waxau yihi adduruuqu bacda alcishaa guuragalku waa wixii cishaa'iga ka dambeeya qaala abu daawuud wa bacda almagribi laa ba'sa bihi bacda almaqribkuna dhib male markaa xadiidkaa hore duruuqa diida waa wixii cishaaya ka dambeeya xadiidkan hore le xataa nadkula leylan jeer aynu habeen gallana waa habeenka qaybtiisa hore sidaas waa tafsiir jira tafsiirkan kalena waxa weeye duruuqa waxaa la diiday marka aanu qofku sii ogeyn inaad habeen u tagta waa la diiday laakiin markuu og yahay saacaddaad imanayso dee isticdaadkii iyo diyaargarowgii wuu jiraaye waa fasax markaa iminka sideennan oo kale dee kolku qofkii hadli karaya daqiiqad walba waa isagoo la jooga oo kale u ka dhigan yahay qofkii marka waa waktiyada aan duruuqa la diidaynin hadda ilaan cillada iyo sababta waxa weeye labadan qof si aanay isugu soo kadinin u kala shakiin isu karaahiyeysanin oo ogaan la-aan bay ahayd haddii ogaan la-aantii meesha ka baxdahaa waa la ogolay baabun fi talaqi aadaabta waxaa ka mid a qofka in laga hortegi karo oo lasoo dhawayn karo weliba daayarti iyo dadka yaryara xiisuu ku badan yahna aan la ilaawin can isaa'ib ibni yaziida qaala lama qadima annabiyu sala allahu calayhi wasalama almadiina markuu rasuulka ilaahay madiine soo galay min ghaswati tabuuk daba dagaalka tabuuk la yidhaahdana uu ka yimi talaqaahu nnaasu dadkiibaa la kulmay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa laga hortegay macnaha falaqiituhu maca sibyaan aniguna nebiga waan la kulmay aniga oo ciyaal la socda calaa taniyati alwadaac karinta sagootiga ama jiirta dadka lagu sagootiyo waa meel taagoo madiine koonfurteeda oo qofka maka usii anbabaxaya xajka iyo cumrada lagu sagootiyi jira safarkaa tegaya markii soo dhawayntana halkaasaanu kaga hor tagnay waa halkii ay markaa dadkii nebiga soo dhaweynayay markii uu hijrooday ku darayeen anaashiidooda iyo heesahooda طalaca albadru calayna min taniyat اlwadaaci wajaba shukru calayna maa dacaa lilahi daaci taniyat اlwadaac wata baabu fi ma yustaxabu min infaadi zaadi fi lgazwi ilaa qafal baabun wuxuu u baab yahay fi ma yustaxab wixii la suneeyey oo ah min infaadi zaadi sahayda dhammaynteeda nafada yanfud iyo anfada infaada marka min infaadi zaad zaadka sahayda marinteeda fi lghaswi dagaalka idaa qafala markuu soo noqdo tada sahay baad qaadatay iyo taakulayn dagaalkaad ugu tala gashay waa shay aada sadaqaysatay bay ka dhigantay ood niyeysay inaad goobtaa ku bixiso waxba ha la soo noqonin oo gurigii ha keenin ama dadka si ama meeshii kusoo dhamee ilaa sadaqo meeshii loo xadidaa lagu mariyaa haddaad sadaqo meel u cayinto oo bajalaad meel u baasgaraysad ood la soo kala hadha dee sax maaha maanta waxaan bixinayaa boqol konton midaad meel iska dhigata maaha marka taakulayntii aada ugu tala gashay adiga iyo dadka kaleba inaad jihaadka ku bixiso haddaad tagtiyo haddaanad teginba bixi marka infaadku sidaasuu noqday master mucadaho dee ficil mucadaa ka yimi can anas bni malik ana fatan min aslama nin dhalinyaro ah oo qabiilada reer aslam ka mid a qaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul ilaahayow inii uriidu ljihaad dagaalkaan doonaya inaan jihaadka galo cadowga muslimiintu la dagaalamayaan aan raaco walaysa lii maal xoolana ma haysto atajahazu bihi aan ku anbabaxo taakulayn aan ku baxana ma hayo qaala markaa nebigu waxau yihi idhab ilaa fulanin ilanshaari ninka reer ansaareede hebel hebel la ydhaha u tag hebel oo reer ansaareeda u tag fainahu isagu kaana wuxuu ahaa qad tajahaza wuu diyaar garoobay gaadiidkii iyo raashinkii iyo hubkiiyo wuu diyaarsaday famarida markaasuu bukooday qofku hadduu bukoodana waa laga dulqaaday jihaadkiiyo waa cudurdaar buu leeyahy faqul lahu waxaad ku tidhaa fariintaydan gaadhsiiyo ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yuqri'uka asalaam rasuulku salaam buu kuusoo akriyaya kuusoo diraya waxyaabaha quluubta dadka soo dhaweeyo weeyo qof markaad fariin u dirayso waxaad uga bilaabaysaa salaamta si ay u muuqato inaad danaynayso oo aada u ducaynayso oo ha aanu hadalkii u noqonin mid qaraxoo mutuxan waqul lahu waxaad tidhaahdaa idfac ilaya waxaad aniga ii dhiibtaa maa tajahasta bihi wixii aad ku diyaar garowday wixii aada diyaarsatay igu wareeji buu isoo faray rasuulku sidaas markaa ku dheh faataahu wuu yimi asxaabigu asxaabigii kale u yimi faqaala lahu dalika fariintii rasuulku u sheegay faqaala limra'ati asxaabigii reer ansaareede bukooday xaaskiisa wuxuu ku yidhi ila waa islaamow run sheeg islaamowna uga qaado dadku markay run isku og yihiin soo caddeeya yaa kuu markhaatiyeeya miyaad isbeen fariinaysa ayaa waxaas ma jiro wuu ka rumaysta xaaskiisiibuu markaa amro wuxuu ku yidhi yaa fulana heblaayoy idfacii lahu waxaad u dhiibtaa maa tajahastinii bihi wixii aada aniga igu diya ii diyaarisay maa tajahastinii bihi wixii aada igu diyaarinayseed igu tala gashay haddaan jihaadka u bixi lahaa ha cafwan ma maa jahastinii bihi maa jahastinii bihi waaya saasaanu ku fiican yaho kollay taadu xagga lusuumka ee ukaxaynaysa walaa taxbisii minhu shay-a waxba ha kala hadhin waxaad ka reebtaa yuu jirin maxalushaahidku waa intaa waxba ha la soo hadhi mayo fa wallaahi baan ku dhaartee laa taxbisiina minhu shay-an wax kama reebtin fa yubaarika allahu fiihi ilaahay uu ku barakeeyo kuuma barakeynaya haddaad wax ka reebto lagu barakeyn maayo meel baynu ugu talagallay waxaa taakulaynta meeshii ha ku baxdo meeshii haddaynu la seegnana baraka yeelan mayso niyadii baynu ka duwin sidaasibaa markaa baabkanina uu tilmaamaya shayga meesha aada ugu tala gashay wanaagsan ku bixi aadaabtii weeyana jihaadka baabun fi salaati cinda alquduumi min asafar aadaabta waxaa ka mida inuu qofku tukado waktigu safarka ka yimaado can kacb bni maliki ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana wuxuu rasuulku ahaa laa yaqdamu min safar safar kama soo geli jirin ilaa nahaaran maalin ubuu soo geli jirin wa fii lafdi fi duxaa weliba barqadu iman jiri faidaa qadima min safar markuu safar ka yimaado ata lmasjida buu imanaya farakaca fiihi rakcatayn laba ragcadood buu ku tukanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam uma jalasa fiihi kolkaasuu dhex fadhiisanayaa masaajidka ummaddu halkaa ku qaabilaya ku baashiraya la isku waraysanaya reerii baa sii ogaanaya cid waliba warku waa dhan yahay عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته كلك حجك سكيناته دخل المدينة مقالة السوقلة يا رسول صلى الله عليه وسلم مقالة السوقلة وسوقلة فأناخ على باب مسجدي قاليت كوح فريسين يا الباب كمساجد أنا أخذوا تؤين أما تجن إذا استوى كوير على أو كل فريسيا أما تؤيه albaabka hortiisa uma dakhalahu masaajidku galayaa farakaca fiihi rakcatayni laba ragcadood buu ku tukanayaa uma اnsarafa ilaa beytih gurigiisu intaa kadib tegaya xagga reeraha kama bilaabaynin laakiin wuxuu ka bilaabayaa xagga masjidka markaa dee qofkii acyaanta ummadda kamidiina isaguna inuu halkaa ka bilaabay noqonaysaa iyo siiba madaxda maxalu shaahidku sheekhu halkaa u keenay weeye baabu fi salaati cinda alquduumi min asafar inuu caam yahay buu markaa sheekhu qabaa inuu nebiga ku gooni yahayn aadaabta qofka muslimkaa waajibka ku ahay waxa weeye baabun fi liqaamati biardi shirk maa xukmuhu wey fi liqaama deganaanshihii la degayey biardi shirki dhulka gaalada gaalnimada dhulkeeda dhulka gaalada degitaankiisu xukunkiisu waa maxa can samurata bni jundub أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدو خطبين أصحابي حديث كشغا وحو النبي وحو يري من جامع المشرك قفك قالك قفك الله كلمة وسكن معه لدغة فإنه مثله يسقو لمد يهي كتاب الجهاد الكاسوق ساختنا إن كان للجهاد يلقو دوليو وارتضوا اسكغا صدر كوي دول دول كيسو يدين قاري ama gaalnimadiisa aydin gaari ama dagaalka lagu qaadaya la isla kiin jeedi marka yaan lala degin diinlaawaha qofka mushrik waa gaal un wey la kulma ee iskala dega sakara maca isaguu la mid yahay oo talow siduu lamidnimadaa lagu shabahay waa caynkeed waliyaa qaarkood waxa ay leeyihin waa taqliid adkayn lagu adkaynayo wey biyahan jabaad ummaddu si ay uga durugto qayb ka midina waxa ay leeyihiin dee wa waa la midoo waxaa looga jeedaa dee inuu la mid noqdaa baa laga yaabaa sida uu markaa usii siqayo siqayo siqayo u durkayo ama waa la midoo dee mar hadduu macsiyo galay oo meel sharcigu diilay uu degay dee naartuu gaalku galu gelaya yaanu ku waarinbe ile qofku hadduu macsiyo galo muslimkaahi waa la naari karaa oo naar buu ku mutaysanaya gaalkuna dee waa ahlu naar gaalku haba ku waara kana haba laga soo saaree marka waa waa la midoo naartii uu kani ku socday reeran reero naaran kala dega isna wuu naarmi wey oo waa naaran yahay marka xaqiiqatan dee nusuustuna way ka digaysaa deganaansho halkaa la dego meesha diin la-aan baa ka jirta ardu waxaa lagu yihi jaamaca almushrik wa ardu shirk shirkiga iyo gaalnimaduna de waa wa waa cudur cudur faafo wey oo dadka gaadha marka qofka la degay wuu dareemi karayaa cudurkaasi isagu hadduu iska difaaco carruurtiisu inaanay ka aamin ahayn oo carruurta yaryar ee magaratada ah ee maatida ah ee koraya kobcaya ee xaashida cad ah dee shirkigay ugu qorayaan saasay ugu wadayaan halkaa waxaa inoogu dhamaaday kitaabuuljihaad kitaabka tobnaad ee kale waxa weeye kitaabu daxaaya waa udxiyooyinka udxiyada neefkaa la qalayo ciidda ciidul adxada iyo saddexda maalmoode ka dambeeya ee ilaahay loogu dhowaanayo marka xukumkiisa iyo aadaabta uu leeyahay xoolaha la qalaya noocooda waktigooda shayga ku filan qofka waxyaabahan lagu bixinayn dee kitaab kaleba intii aynu kusoo aragnay in leeg ama meelaha qaar uu kaga duwan yahay buu sheegi doonaa baabu maa jaa fi iijaabi ladaaxi odxiyada waajibnimadeedaa la sheegay awjaba yuujibu iijaaban fii iijaabi aladaaxi odxiyadu inay waajibta sida culimada qaarkoodba qabaan inkastoo loo badan yahay sunnata waxaa waajib noqonayso faqiir iyo qaniba waajib ku noqonaysa almanduura aludxiyatu lmanduura ta uu qofku nadar ku galo laakiin caadi ahaanteeda waa sunne can mikhnaf ibni sulaym qaala wuxu uhi wanaxnu wuquufu maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama bicarafaat annagoo carafo nebiga la taagan qaala nebigu wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu dadow ina calaa kulli ahli beyt xaafad kasta dushooda waxa saaran oo ku waajiba fii kulli caamin sanad walba udxiyatan wa catiiratan udxiyo iyo catiiro atadruuna malcatiira buu nebigu yihi udxiyada way garteen atadruuna ma taqaaniin malcatiira catiiraduna waxay ti haadihi tan weeye allatii yaquulu nnaasu dadku ta ay yidhaahdaan alrajabiya rajab ayaa loo yaqaanaa rajab neefka la qalo weeye tobanka cishe rajab markay dhammaadaan u horeeya ayaa carabtu neef qali jireen marka magaceeda catiira la idhaha taasina waa waajib marka calaa hadduu nebigu yidhi calaadaas waxay muujinaysaa inuu waajib yihiin labadaniba udxiyada iyo catiirada catiiradana arrinkeeda xagga dambuu inoogu iman doonaaye saddex qowl bay culimadu leeyihin qolo waxay leeyihiin waa la nasakhay xadiidka saxiixaynkee uu nebigu yihi laa faraca walaa catiira faracna ma jira catiirana ma jira baab baab dambe inoogu iman labaduba xadiidkaa saxiixaynkaa nasakhay qolyo kalena waxay leeyihiin waxa la nasakhay waa kayfiyaddii loo samayn jiray oo ahaa tan waxa la samayn jiray bishaa rajab ta kalena neefka ugu horeeya ee neefka uu dhaluu ku curto ayaa la sanadka loo qali jiray taana dhinacaasaa laga nasakhay alla bari ahaan wuu joogaa laakiin ilaahay dartii baa loo samaynaya bilna looma samaynayo sanadna looma samaynayo wujuubkaasaa la nasakhay waa sunne madhabta shaaficigaa sidaa yidhaah qolyo kalena waxa ay leeyihiin waa waa mubaax saddexdaa qowl bay u badan yihin waa la nasakhay iyo mee waa sunne iyo waa mubaax halkeedaynu ugu tegin midna rajab baa la qalaa midna waxay u qali jireen neefka ugu horeeya neefka ku curto iyagoo laakiin sanamka ula jeeda laa farca walaa catiira xadiidkaa kalena waa dambeeyey mar kaluu baabku inagu soo noqon baabu rajuli ya'kudu waa ninkii oo qaadaya jaraya min shacarihi timihiisa fi lcashri tobanka hore ee bisha carafa wa huwa yuriidu isagoo doonaya an yudaxiya inuu udxiyo qalo qofka doonaya bishaa carafa ama ciidiiyo dee maalmaha ka dambeya inuu neefkii udxiyada qalo tobanka bisha carafa u horeeya dilxija timihiisa waxba yuu ka jariniyo ciddihiisa haddaayo oo ilaa inta uu gaadhayo waktigaa uma liyaqduu tafafahum si uu uga agaado oo markuu neefkaa gowraco ciddiyaha iyo timahana ha raaciyo sida qofka xaajigiiba uu isu raacinayo waa aadaabta udxiyada ayay ka mid tahi ee sunnaha ah can umi salamata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man kaana lahu dibxun qofka gowrac haysta wax uu gowraco yadbaxuhu ay yuriidu an yadbaxa ee doonaya inuu neef gowraco faidaa ahalla markuu bisho hilaalu dilxija bisha dilxija la ydhaha kol hadday bilato falaa ya'kudanna yuu jarinuu jarin min shacrihi timihiisa waxba yuu ka jarin walaa min adkaa min abfaarihi ciddihiisana yuu ka jarin shay-an waxba xataa yudaxiya jeer udxiyo gowraco waa masale aada faa'idaysatay oo la xidhiidha fii aadaab aludxiya tobankaa cisho ciddiyaha iyo timaadaan markaad udxiyayso kadib israaci dembigiina wuu hadhay wixii ku dul saaraana wuu raacay biidni illaahi tacaala tafaa'ul wanaagsan weyn baabu maa yustaxabu min addaxaaya wuxuu u baab yahay udxiyada teeda la sunneeyey hadday kuu suuro gasho neef noocana aada hesho weeyi can caaishata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama amara wuxuu amar ku bixiyey bikabshin wan wan baa inagu soo noqnoqonaya udxiyadii iyo walqashii iyo leanna horeynu usoo ishaarnayoo dee waa ka hilib roonya waa ka hilib roonya hilibkiisii baa markaa badan wankaasoo aqrana geesa leh weyn bay ka dhiganta yadaw fii sawaadin madow buu isku taagayaa oo macnaheedu uu yahay ucaga madowyi wa yanduru fii sawaad madowna waxbuu ku eegayaayo indh waa indha indhaha uu indha kuulan yihi indhaha hareerahooda madow wa yabruku fii sawaad madowna wuu ku fadhiisanayaa jilbaha uu dhulka dhigayaa madow fautiya bihi rasuulkaa loo keenay fadaxaa bihi wuu qalay waa gawracay faqaala wuxu uhi yaa caaisha halumi lmudya fadaxaa bihi wuu ku odxiyaystay macnaheedu wuxuu inuu ku odxiyaystaa buu doonay ila weli ma gawricina yaa caaisha halumi lmudya bal mindida keen bu uhi mindida uma qaala wuxuu ihi ishxadiiha bixajar dhagax ku lis mindidii baa la lisayaa ama la afaynayaa ama la soofaynayaa ama la fiiqayaa midkaa doonaysa dheh mid haliilayso hore u kala goynaysa si ay unoqoto fafacalad sidii bay samaysay faakadahaa wuu qaaday waakhada alkabsha wankiina wuu qabtay faadjacahu wuu jiifiyey wadadaxahu wuu gowracay ilaa waa cibaado ilaahay loogu dhawaanayo cid uma dirine wuu gowracay وqاaلa markaasaa wuxu uhi waa aadaabti bsm الlah اllahuma تqبل min محamad وآli محamad وmin أmati محamad ثuma ضaxىa bihi uu gowracay bismkuu ku bilaabay wuxu hi ilaah uu ducaysto ilaahw ka aqbal محamed iyo xigtadiisao reerkiisa iyo ummadda mحamed nebi mحamed intaaba waan u niyooday wan ballaadhan weeye wax badanna ajrigiisu u gaadhay ilahayna aqbalay marka baabkii waad arkaysaa shayga ay habboon tahay in lagu udxiyaysto waa kaa waa wan calaamadaha leh haddii la helayo can anasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama naxara sabca badanaatin biyadi toddoba geeruu gacantiisa ku gowracay qiyaaman iyagoo taagtaagan wadaxaa bilmadiina madiinana waxa uu ku gowracay oo udxiyo ka dhigay bikabshayni laba wan aqranayni geesa leh amlaxayni cadcadaan u badan ama wada caddaana ama inta badane caddaanta naciimi bay dhahaan casrigan aynu joogno arigaa sacuudiga iyo meelaha ku nool ee shilshilisa caddaanka ah baruur badan leh laba wan oo waaweyn oo geesalaho midabkooduna caynkaay markaa geelii dee waxay u eg tahay in toddoba kamidahun malaa uu sheegay geeli uu gowracayay rasuulku sala allahu alayhi wasalam hadyigaha ee xarabka uu ku gowracay sawaafa faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha sawaafa iyadoo saddex hadin ku taagan oo jeeniga bidixna la laabay ayaa dhinaca midig la iska taagayaa halkaasaa laga dhuundhabaya dhinacaa la laabay jeeniga laga laabay wuu dhici marka geel iyo geel hadyana waa gowracay rasuulku dee odxiyadiina wuu qalay marka insaanka awood u leh ilaahayna adduun siiyey inuu odxiyaysan karo kari kara waa inaanu ka tegin efka isagaa can anasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama daxaa bikabshayni aqranayni amlaxayni yadbaxu wayukabiru wayusami wayadacu rijlahu calaa safxatihimaa intaasuu isku daraya aadaabtii iyo usluubkii iyo habkii u hagaagsanaa waa kaa neefka noociisii aragtay kayfiyadu u gowracayna qowl iyo ficilba sidanay ahayd habkii habku waxa uu ahaa yadbax gawricii buu wadaa wayukabir wayusami intaanu israacinaya horaynu usoo marnay markaa bismi illaahi baa horeynaysa wallahu akbar bismi illaahi wallahu akbar markaasuu saarayaa rijlahu cagtiisana calaa safxatihimaa garabkooda safxaddu waa meesha ballaadhan markaa dhinaca ay u ballaadhan yihiin qoorta ku xigta qoortii hadduu ku qabtay gacanta bidix mindidiina uu ku qabtay midigta garabkan soo sarreeyana lugta midig buu saarayaa wuu ka xoog badan yahay markaa neefkii uu qabanaya saasuu ku gowracaya tacdiibna noqon mayse waa tartiib weeye qofkii uu ku hayn karo neefkiisi uga gob ogan karo oo labada hunguri iyo biyo buuflayaasha u goyn karo عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ومركا قورة ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد عندها نو كولين ومدوي هاي أفكنا ومدوي هاي عاقها نو مدوي نفكا على على كروي baabu ma yajuuzu min asinni fi daxaaya kaa hore wuxuu ahaa maa yustaxabu kanina maa yajuuzu wey yustaxab waa neefka shilis yajuuzuna waa neefkii markaa yaraa ee gudaya ku filaabo neefna waajibku waxaa kaaga dhacaya sunadii baa kugu xasilaya midna uu sii wanaagsan yahay oo uu sii fadli badan yahay عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا رسولك إلهي أصحابتي سوحة وقيبيي أضحيوين حرائب أري أكو أضحيستا أصحابي زيد وحولي فأعطاني عتودا جدعا وحو إسي أرقع الكتشبيي وطبعا ولي الكيل صابحنا تاير نبتشره عتودا جذعا قال وحولي فرجعت به إليه مركا النبي كان كلا نوضي فقلت وحالينه جرع داوي الكتشبية كان يولي لمو صابحين يعني أرمان وقالت استيك كيلا قورع تريريا ما هوي قال وحولي ضحي به هذا وسكقل فضحيت به مركا سانا نقو قليب markaa neefku hadduu shilis yahay inuu ku filaan karo ayaa halkan ka muuqday sida kaa soo socday abu burda ibnu niyaar oo kale koldaan qofkii wax kala hay can kulayb ibni shihaab aljarmi waalidu caas qaala wuxu uhi kunaa maca rajuli min asxaabi الnabiyi salى allahu alayh wasalam nin asxaabtii nebiga kamid aanu la joogno yuqaalu lahu mujaashic magaciisu waa kaa min bani sulaym qoladaasuu ka tirsanyahy facazat ilghanam arigiiba arigii baa yaraaday lagu odxiyaysanayay faamara munaadiyan fanaada nin buu faray oo dhawaaqay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku kaana wuxuu aha yaquulu mid yidhaahda ina aljadaca neefka ilka jebiyey yuwafi wuxuu dhammaystirayaa mimaa shayga yuwafii minhu haniy ka ilkaa la soo baxay uu oofinayuu ku filan yahay neefka ilka jebiyey wuxuu ku filan yuu oofin karaa oo dhammaystiri karaa neefka ilkaha la soo baxay waxa uu ku filan yahay marka jumhuurulculamaa waxay u badan yihiin kaa la idlaaqay inuu noqonayo xagga idaha laakiin aanu riyaha ahayn haddii riyaha ciduun loo fasaxayna waa shaksiyaad khaasa oo sida abu burde iyo ninkan oo kale nebigu ila ninkaniba su-aal buu ka keeno wuxu uhi innahu jadac buu nebiga ku yihi dee kii gudayey maaha waa mid ilka jabiyey marka waxbuu dareensan yahay neefka ilka jabiyey inaanu ku filayn asxaabigu markaa ninkan iyo abu burde labadaba khaas buu siiyey laakiin maadaamay ka taya iyo itaan liitaan riyuhu idhaha kaa imika ilka jabiye la sheegayo waa neefka idhaha waxa ka ilkaha la soo baxay uu ee ilkaha uu isoo baxeen uu gudayo uu ku filan yahay hadduu idaye hadduu riyayba ilaha ilka jabeyna waa gudayaan oo dee waa laba jir can ilbara qaala khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yowma anaxri bacda salaa rasuulku khudbad buu noo akriyey maalinkii ciidda ciiduladxada yowma anaxri bacda salaa salaadii ciidda kadib waaya فqاala rasuulku waxa uhi slى الlahu عalayhi waslm man صalaa صalaaتana qofka salaadayada tukada dee waa qof muslima wey wanasaka nusukana gawraca iyagana gawraca oo sidaan wax u gawracayna u gawraca sanam iyo magac kale toona waxba ku gawracin nusuguna marna waa camalka iyo cibaadada la idhaaha marna gawraca laftiisaa la idhaahda qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati marka nusuka gawracayga waxaan gawracayo iyo cibaadada labadaba ufasiri karaa labada arrimood qofka la yimaada faqad asaaba nusuk nusukii sunnadii waa raacay cibaadadii wuu sameeyey maanta loo baahnaa waman nasaka qofka gawraca qabla asalaa salaada ciidda ka hor fatilka shaatu laxmi taasi waa neef hilib waxaynu nidhaahnaa waa shiro magacyay kala leeyihin xoolaha la qalaya reer miyigeenu siyaabahay u kala yaqaanaa mar waxay ka odhanayaan reerka ayaa saruuradoodoo hilib u baahdo midh bay iska qalanayaan shaatu laxmin baa la idhaha marka wuu shidhaystay reerka hilib bay u baahdeen markaa way iska shidhaysteen haddii culimo tima haddana waa la allabariyay bay ka odhanayaan kala allabari bilaa wadaadi ma jiro haddii markaa wadaadku ka maqan yahay waa shida un cid kastaaba ha joogtee laakiin waa la ducaystay waa la allabariyay wadaad baa jooga meesha loogid baa iyaduna jirto marti la maamuusayaa markay yimaadaan ama xidid ama xigaan waa loo loogay baa lagu odhanaya oo iyagana si gaar ah ayaa loo casuumay markaa kani shaatu laxmi waxay ka turjumaysaa tii ducadii iyo allabarigii iyo odxiyadii maaha faqaala abu burdata bnu niyaar asxaabigaasa hadla wuxu uhi yaa rasuula allah faqaama abu burdata ibnu niyaar ayaa istaago faqaala yaa rasuul allah intuu istaagay asxaabigaasi u kacay macnaha wuxuu arkay masaladan uu nebigu sheegay inuu isagu la seegay oo aanu ku toosnayn uu saxanaya wallaahi laqad nasaktu waan gowracay qabla an akhruja ila asalaa intaanan salaadiiba usoo bixin baan dhag ku siiye aan gawracay neefkayga wa caraftu waxaanaan gartay ana alyawma yawmu aklin wa shurb maalinku inuu yahay maalin cunno iyo cabid loo baahan yahay dabeedna waxaa yihi u dadku waa si quraacdaane dee u qadi fatacajaltu waan degdegay faakaltu waan cunay wa adcamtu ahlii reerkaygii baan siiyey wa jiraaniina waan siiyey goor horaa lagu kala haykan mar hadduu hilib yahay oo dee laguma soo quraacdayba kaa warkiisii u dhammaaday faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau uhi tilka shaatu lax taasi waa shidho taa waad ku shidhaysatayoo adiga iyo reerkii ayuunbaa iska cunay raashin weyn faqaala wuxuu uhi ina cindii canaaqan jadaca ceesaan yaroo ilka jabisaan haystaa wahiya khayrun way ka wanaagsantay min shaatay lax laba neef oo hilib loo qasho macnaha laba neef oo eegtani waxa weeye waa jadacat lcanaaq kuwan kalena waxa weeye shaatu lax neefna imikuu ka guray oo intii hore hooyadii baa u irmaanay neefkana waa neef hiliba shaatu laxm ayay waxay ahay taa hore wa waa jadacat ama canaaqu laban ee caanay cabaysa marka xoolaha hilibka aada hilibnimo loo qasho ayaabay ka shirisay laba ka mid a fahal tujziu cani ma iga gudaysa ma igaga filanta kaalin buuxis ma noqonaysa qaala markaa wuxuu nabigu nacam ha walan tujzia can axadin bacda qof adiga aan ahayna ma gudayso kuma filla marka waxaa nebigu caddeeyey khusuus khaas ku caddeeyey waxaa kaloo xadiidku uu muujiyey in shardi ay tahay neef la soo ilka baxay oo aan da'diisu yarayn kaa jadacada iyo canaaqda iyo waa waxar yar waxaraha yaryare marka ugeydka loo yaqaano ee aan ahayn kuwa foofaya dee maqasha meelahan ba iska joogjoogo wey laakiin nooca dawaajinka la yidhaahde meelahan la daajiyo had iyo jeer sida gaarka loo xanaaneeyo aad bay u kobcaan waxaa laga yaabaa sidan uu sheegayo kuwa miyiga daaqa in laba kamida ka waaweyn shilayska ay leedahay iyadoo lix bilood jirto waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya ridwaan ullahi calayhim asxaabta nebigu siday ugu dadaalayeen khayrka ninkani labuun buu haystay tii horeeyey markuu la seegay midii u hadhay buu leeyay maigaga filanta middan caruurta aanu yar reeba iyo aanu iibiyo xas ma jiro tan kale ka warran buu hi midhun baaba soo hadhay wax kaleba mahayaba waa markaa dadka in badan oo kamid oo haysta siiba miyiga maba yaqaana ama xodxiyo la idhaahdaba in lagu baraarujiyay dee mudan yihin waa kaa sheekuna wujuub buu ka cabirayba sida culimada qaarkoodba ku tegaya can ilbaraa ibni caazib qaala wuxuu uhi daxaa khaalun lii abti aan leeyahay yuqaalu lahu abu burda qabla salaa xadiidkana wuxuu ku caddeeyey abu burda xadiidka hore aynu kusoo marnay abu burda ibnu niyaar inuu abti u yahay asxaabigan jaliilkaa ee bara bnu caazib la ydhaha faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxau uhi shaatuka shaatu lax neefkaagu waa neef hilibnimo loo qashay odxiyannimo aan loo qalin faqaala ya rasuula allahi ina cindii daajinan jadaca neef aan daajiyey daajin waa kii si fiican loo daajiyey ee aada loo kobciyey loo koriyey jadacatan way ilka jebisay min almacz waana riyo faqaala wuxu uhi idbaxa iska gowraco walaa tasluxu ligayrik uma suuragalaha qof kale oo aan adiga ahayn ma jirto qof kale neef ilka jebiyo riyaa ma qali karoon adiga ahayn khaas bay kugu tiri baabu maa yukrahu min adaxaaya udxiyooyinka kuwa la karaahiyeyste la diiday ee aanay ku ansaxayn baa la sheegi karaahiyadaasi waxa weeye inaanay gudaynin neefkani shardigii markaa uu fulin waayo neef saliima saliima min alcuyuub wa mima yunqisu lax wixii hilibka dhimayana waa inuu neefkani ka maqan yahay ceeb oo dhan ile ilaahay baad ka iibinaysaa inaad ilaahay caamaysa maaha ummadda kale aa kugu diidaysa waxaana ilaahay maxaad ugu geynaysa subxaana wa tacaala lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun can cubayd bni fayruusin qaala samictu lbara'a bna caazib asxaabigaasaan maqlay isagoo leh sa'altu dheh sa'altu lbara'a bna caazib waxaan weydiiyey maa laa yajuuzu fi ladaaxi odxiyooyinka xoolaha kuwa aan gudayneen ku filayn faqaala wuxuu uhi qaama fiina rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuu naga dhex kacay wa asaabicii aqsaru min asaabici wa anaamilii aqsaru min anaamilih farahayguna way ka gaaban yihiin kuwiisa xubnahayguna way ka gaaban yihiin xubnihiisa muxuu uga jeedaa intaa faqaala arbacun buu uhi afar laa tajuuzu fi ladaaxi odxiyooyinka kuma banaana afar afar markanu leeyahu afarta faraha ku ishaaraya afarta farood buu saa u taagay waa kow waa laba waa saddex waa afar farihii uu saa u taagay ile qowlkii nebiguu sheegayaa markaasuu leeyahay qowlku waa kiisii oo dee aan idiin sheegayo farahaygu laakiin farihiisa lamid maaha tacdiimki iyo tawqiirkii nebiga weyneynayaan calayhi salaatu wasalaam ayay ka ilaalinayaan tashbiih inay iy isaga macnaha anigu ishabahabu farahaygaasi buu ihi nimayo farihiisii lama mid aha waan idin tusay isaguna wuuna tusay wey markuu til waa musalsal bilwasf ka ay yidhaahdaan culamada istilaax tilmaan buu xadiidku ku xeerayn ayaa ku xeeran marka farahayga aan taageen ku tirinayo iyo xubnahooda yaryari kuwii nebiga way ka gaagaaban yihiin lamid maaha dhamays buu ahaa waxbaa ka dhiman aniga arbacun laa tajuuzu fi ladaax alcawraau lbayinu cawaaruha tacawarane cawarnaanteedu ay muuqato ama ishaa goof ama way naaqusantay ama araggaaba ka maqanba ilan had iyo jeer isku daaq ma aha neefka aragga labada indhoodba qaba iyo ka kale waax dhan baanu daaqa arkayninba dhinacaa wixii ka xigo oo dhan maba arkayaba geedaha dhinac qurunbu ayuunbuu ku shaqaynayaa waalmariidatu bayinun maraduha iyo tabugtee bukaankeedu muuqdo waalcarjaau bayinun dalcuha iyo tan dhitinaysa ee dhutiskeedu muuqdo waalkasiiru alatii laa tunqa iyo taa weyda ah alatii laa tunqa ee aan la dhuuxayn wax laga dhuuxo aan lahayn qaala wuxuu ihi ninka ka warinaya cubayd baa wuxuu yihi qultu waxaan ihi fainii akrahu aniga anigu waxaan nacayaa qudhigaygu markuu afartii noo sheegaan inta raaciyey bu an yakuuna fi sini naqs in ilkaha qaarkoodna yaro jabayn oo irig jabayn nuqsaan inay jiro qaala wuxuu uhi maa karihta fadac waxaad adigu nacaysa inaga daah walaa tuxarimhu calaa axad qofna haka xaaraantinimayn wuxuu nebigu nacay amaan xaaraantinimeeye mooya waxaasaan nacayna inaga daah anugu waxaasaan nacay waxaasaan karaahaysa inaga joojibu waxaagu taabagal maaya laakiin neefku markuu ilkalaa yahay wuxuu soo gelayaa un neefkii ceebaha lahaa ama gabow hala ilka beelo ama cudur ha il ha ilka tiro ila neef ilkalay nuqsaan bahays can caliyin qaala amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuuna faray an nastashrifa inaanu iska eegno alcayna isha iyo wludunayni labada dhegood intaasaa xadiidka saxiixa bu xagga dambe wuxuu ku leeyahy ضaciifu ilaa jumlaة اlmri biاlاstishraaf intaa istishraafka amarka lagu siiyey mooyaane oo amarana an nastashrifa alcayna wاludunayn intaas unbaa saxiixa intan ka dambaysa ضaciif walaa nuضaxi bcawraa laga bilaabo laakiin xadiidka hore hadday inagu filan oo saxiixa walaa nudaxiya aanaan ku odxiyaysanin bicawraa mid ilaa walaa muqaabila walaa mudaabira walaa kharqaa walaa sharqaa afartaa inaanaan mid mid muqaabilo oo soo horaysa iyo mid dambaysa iyo mid dilaacsan iyo mid jeexan haruuxani maxay kala yihin baa la isweydiinaya afartani qaala zuhayru raawihi زهير oo xadiidka warinaya wuxuu yihi faqultu لأbi إسxاaq sheekaygii baan ku idhi adakara cadbاar waar miyuu sheegay ta iyaduna dhegta go-an ama geeska go-an qaala wuxu uhi la muu sheegin geesla iyo iyo dhegla laakiin labadu bay ku jiraan labadaba hilibkii baa naaqusaya qultu waxaan idhi bu i fama lmuqaabilaةu bal haddaba tan usoo horaysa muqaabilada ii sheeg qaala wuxu uhi yuqdacu طarafu اludun dhegta xaggeedan horaa in laga jaraya intaa faraqa hore dhegta ayaa la jaraya si ay calaamad ugu noqoto qultu waxaan idhi fama lmudaabiratu mudaabiradani xagga dambena maxay ta qaala wuxu uhi yuqdacu min mu'ahari اludun dhegta xaggeeda dambaa la jaraya qultu waxaan idhi fama sharqaa tan dilaacsani waa maxay qaala wuxuu yihi tushaqu ludun dhegtiibaa xagga hore laga dilaacinaya caaradeeda horaa la kala jeexaya qultu waxaan ihi fama lkharqaa qaala wuxuu yihi tukhraqu udunuha dhegtiibaa la dilaacinaya ama xagga hore ama xagga dambe eeg jarid iyo dilaacin baa jirta muqaabiladu waa in dhegta xagga hore la gooyo mudaabiraduna dhegta xagga dambaa la jaraya sharqaana dhegta xaggeeda u horeysa fiiqan baa la kala dilaacinaya harqaaguna dhegtaa la saraya dhinaca hore ama dhinaca iyadoon waxba laga jarin ayumaa la kala dilaacinayaa faraare yeelanayso marka waa laba dilaacun sharqaa iyo kharqaa tukraqu waxaa loo dilaacinayaa udunuhaa dhegteeda lisimati sumad daraaddeed reermihiga sumadoodu dee waxaasoo midhan bay ku sameeyaanoo magacyo kala duwan bay dee dadku u yaqaanaan waxay ku odhan neef neefkaasi fur buu leeyahay ama wuxuu leeyahay dhegjeex hore iyo dhegjeex dambe iyo dacal iyo gawl haasaa la kala idhaahdaa rermigaas sii weydiinay gawshuna waa iyadoo la jaray kelbad baa la qaadaya gam baa lagu siinaya xagga hore ama xagga dambe waa tan ay u dhowdahay muqaabilada iyo mudaabirada dacal hore iyo dacal dambe ama xagga horea laga jeexaya ama xagga dambe waa kharqaa furtuna dee waxa wey intoo dhegtiiba la laabo inta badan neefku markuu dhashay bay ku sameeyaan aanu dhiig badani kasoo car yaacayn dhegtii bay laabayaan dabeetana waxay ka dhex saarayaan dalool yar saasuma had iyo jeer markaad wax daloolinayso oo adiga labada dhan ka jara intaa yar baa laga saaraya waa gawl way waa fur waa dadkana way u samayn jireen hebel fure marka lagu leey ninkaas waa fure si wixii looga baqa looga baqaya u barbar maro ayay islaantu dalool u samayn jire dalool baa m geeri ka difaacay iyo cudur marka waxyaabahaasoo dhami waa lisimati buu ku uhi sumad baa looga jeedaa marka intan dambe sanadkeedaan qawi ahayn buu leeyahay amaranaa rasuulu llahi an nastashrifa alcayna wاludunayn intaasaa wuxuu kuleeyahay ayaa xadiidka xoog badan wallahu aclam